إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa dersigeennii boqol sagaashan iyo saddex oo nooga bilaabanaya aayadda koobaada min suurati lisraa suuratu lisraa suuratu bani israa'iilna waa la yidhaah suuratu lisraana waa la yidhaahdaa sababtoo ah labada macnoba waa ku jiraanoo suuradda bilowga waxay ka bilaabanee isrihii ama dheelmintii nabiga la dheelmiyey oo laga dheelmiyey masjidulxaraam oo loo dheelmiyey baytulmaqdes banu israa'iil qisadooduna way ku jirtaa oo si faahfaahsan ayaa looga hadlo markii isrihii laga baxay ayaa lagu xijiyey marka suuradda labada magacba way leedahay axaadiistana haabitadana labada magacba waa ku soo arooreen suuratulisraa iyo suuratu bani israa'iil waa suura makiya waa qur-aankii soo degay qabla alhijra qaala allahu tabaaraka wa tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim subxaana aladii allihii ayaa nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka hufaahon ka fogaynaa asraa la dheelmaday bicabdii addoonkiisa leylan waqta leylin waqti habeen ah min almasjidi alxaraami masjidka xurmada leh xaggiisana kala dheelmado halkaas ayaa isruhu ka bilowday min almasjidi masjidka xaggiisana kala dheelmaday masjidkii alxaraami xurmada lahaa ilaalmasjidi masjidkii intii ka ana ula dheelmaday masjidka al aqsaa ee fogaanta badnaa alladii masjidul aqsihii baaraknaa aan barakaynay xowlahu hareerihiisa linuriyahu inaan nabiga soo tusno darteedan ula dheelmanno ilaahay yidhi min aayaatinaa bacda aayaatina aayadaheenna wax ka mid ah innahu alle huwa samiicu waa alla maqal badan aqwaasha addoommada albasiiru waa alla aragti badan afcaasha addoommada allah subxaana wa tacaala asaga ayaa isnastahayo ishufaya oo nuqsaan iyo ceeb oo dhan iska fogaynaya sababtoo ah wuxuu sameeyo awoodaa wax aan wax awoodaa jirin asaga mooye oo ay ka mid tahay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam inuu habeen ka dheelmiyey masjidulxaraamka oo masjidka kacbadu ku dhex taal ah oo uu baytulmaqdis geeyey kadibna uu ka korsiiyey halkaas oo micraajkii ka bilowday toddobada samana uu dhaafsiiyey habeennimana uu soo celiyey oo uu masjidulxaraamkii keenay marka allah maahan cid kale oo sidaas awoodaa ma jirto taas waxay keenaydaa ilaahay in nuqsaan iyo ceeb oo dhan laga hufo laga anfiyo subxaana aladii allihii ayaa nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka hufayahon ka fogaynaa asraa la dheelmaday bicabdi addoonkiisa asraa iyo saraa waa laba ficil oo labaduba laasim yihiin mucaddo maahana waa dheelmiyey lama dhihi karo ilaa ficilku mucaddo maahane maa ficil laasima weeye asraa waa dheelmaday weeye sayru leyl a laydhahdaa israaga socodka habeenkiiya saraana waa lami saraa waa dheelmaday weye asraana waa dheelmaday weye labada ficilba waa laasim marka saraa la yidhaahdo mastarkeedu wuxuu ku yimaadaa suran sida waxa weyn hudan haddii la yidhaahdo asraana mastarkeedu wuxuu ku yimaadaa israa laakiin labaduba waa laasim marka waa inaad ficil laasima iyo mucaddo labadooda macno aadan isku qaldin subxaana aladii allihibaa nuqsaan iyo ceeb oo dhan aan ka hufaan ka fogaynaa asra la dheelmaday bicabdi addoonkiisa leylan waqta leylin waqti habeen ah ayuu kala dheelmaday min almasjidi masjidkii intii kaa masjidka alxaraami xurmada leh oo waxa weeye masjidka kacbadu ku dhex taalla ah kaasaa rabbulcaalamiin kala dheelmaday ilaalmasjidi masjidkii intii ka ayuu ula dheelmaday masjidkii al aqsaa fogaanta badnaa waa masjid waxa weeyaan aqsaa ama baytulmaqdis masjidka baytulmaqdis la yidhaha kaas ayuu dheelmadkii ku geeyey rabbulcaalamiin alladii masjidkii baaraknaa aan barakaynay xowlahu hareerihiisa masjidul aqsaa hareerihiisa waa barakaysan yihin waxaa loola jeedaa waxaa lagu barakeeyey fi zuruuci wathimaari walanhaar miro iyo badar iyo webiyaal ayaa ku hareeraysan waxaa ka baxa nicam aad u fara badan marka ilaaha barakeeye waxaa loola jeedaa khayraad fara badan ayaa hareerihiisa ku yaalla oo ah miro iyo zarci iyo webiyaal iyo nicamtaas alladii masjidkii baarakna aan barakaynay xowlahu hareerihiisa oo aan ku barakaynay fi zuruuci waathimaari waalanhaari maxaa loo dheelmiyey ilaah wuxuu yidhi linuriyahu inaan tusno darteedaan u dheelminnay nabiga inaan tusno min aayaatina aayadaheenna wax ka mid ah minta waa tabciidiya aayadihii alloo dhan sooma arag ee bacda aayaatillaahi uu soo arka marka inaan tusno min aayaatinaa bacda aayaatinaa aayadaheenna wax ka mid ah innahu alle huwa samiicu waa alla maqal badan aqwaasha addoommada dhammaantood wuu maqlaa albasiiru waa alla aragti badan oo afcaasha addoommada idaylkood alla waa midkii arkaya subxaana israha iyo micraajku labay kala yihiin alisraa waalmicraaj waa inaad kala taqaan oodan isku qaldin israa waxay tahay mako nabiga sala allahu calayh wasalam ayaa laga waday baytulmaqdisaa la geeyey dhulkuuna aha oo nabiga sala allahu calayh wasalam daabad ayaa lagu qaaday buraaq la yidhaahdo daabaddaas oo waxa weeyaan ka yar baqasha kana weyn dameerka daabaddaas ayaa lagu qaaday oo la yidhahdo buraaq waa daabad cad oo dameerkana ka weyn baqalkana ka yar waxaan ay dadku derbiyada ku sawirtaanoo madaxa banu aadan loo qaarka dambe waxaas wax jira maaha waagaa sawirna ma oolin qof soo sawireen ma jiro waa been un loo qoftiy xishood darra unbay tuse kaliya qof xishood laawaa waxaa sawira soo ma jeedid waa been sawirna ma jirin lamana soo sawirin waagaas yaa se arkabay yaa wax sawiraayey nabi maxamed sala allahu calay salam wax ma sawiri jirin xaaraan weeyeen wax la sawiraahu dhihi jirin malaku jibriilna wax ma sawirin yaa kaloo arkayba qof kaloo arkayna lamaba sheegin dadka kaleetoo banu aadanka hal qofoo yidhi anaa buraan arkay ma jiro marka waxay ka tahay beenta iyo xaaraanta waxay ka mid tahay banu aadamku ay ku dhiiradeen oo xishood darrada tusayda waxa weye waxyaalaha dembida ku sawiran iyo guryaha aan dadka aan xoogaa aqoonta u lahayn waa qalad wey waa in layska fujiyo waxaas wax jira maaha marka daabadaasaa lagu qaaday oo looga qaaday mako daabaddaas oo nabigu sala allahu calayh wasalam uu ku tilmaamay xawliga ay ku soconayday isha meesha ay ka aragto ayay tilaabta dhigayda tilaabta kalena isha kale meesha wax ka aragto waa xawli aad u dheer ilaahay keliyu garan karo marka daabadaasaa looga qaaday mako ayadaa lagu geeyey baytulmaqdis intaasaa la yidhaha israac micraajna micraaj luqada soomaaliga waa jaranjar ama aaladda wax lagu koro guriga dabaqaa waxa weyn ama fooqaa waxa lagu koraa la yidhahda waa jaranjar soomaalida gobolna sallaam ay yidhaahdaan waxa weeyaan kaas weeye jaranjar taas weeye micraaj marka qaabka uu ah annagu garan mayno laakiin micraaj haddaad maqasho baytulmaqdis markii nabiga la geeyey ayaa laga korsiiyey oo samada laga korsiiyey halkaasaa laga korsiiyey marka baytulmaqdis laga bilaabo ilaa meeshii uu nebigu gaaray waa micraaj taasu dhulkan uu socday oo daabaddu sidayna waa israac labadoodu sidaas ayay kala yihiin israaga waxa weeye axaadiis aad u fara badan ayaa ku soo aroortay dhowr iyo labaatan saxaabi ayaana wariday waana mutawaatir axaadiisa ku soo aroortay darajatu tawaatur ay gaartay waa darajada ugu sarrayda xadiis gaaro idan macnaheedu waxa weeyaan qadci waa wax go-an oo qofka beeniyo yiraa lama dheelmin nabiga uu gaaloobayo wey waa qadci in nabiga la dheelmiyey axaadiista ku soo aroortana waa mutawaatir ma ahan xataa aaxaadoo qolooyinka mutakalimiintu ay dhihi jireen lagama qaadan karo caqiida xataa ma ahan waa axaadiis oo qadci ah oo go-an nabiga in la dheelmiyey oo mutawaatir ah oo dhowr iyo labaatan saxaabi ay nabiga ka wariyeen sala allahu calayh wasalam xaafidkuna wax badan oo halkan uga soo arooriyey oo axaadiistaas ka mid ah marka khulaas ahaan haddaan soo koobno nabiga sala allahu calayh wasalam isagoo jooga waxa weeye masjidulxaraamka agtiisa ayaa loo keenay daabaddaas oo buraaqa ah oo cad oo faraskana ka weyn baqashana ka hoosayda oo qoobka dhigayda ishu meeshay wax ka aragto wuu koray nabiga sala allahu calayhi wasalam wuu la socdo baytulmaqdis ayuu geeyey meel oo bir xalqadoo saas u wareegsan albaabka ku tiilay agtiisa halkaasuu nabigu ku xirtay daabaddii masaajidku galay markaasuu nabigu laba ragco ku tukaday sala allahu calayhi wasalam laba ragco ayuu ku tukaday masaajidka kadib malakul jibriil ayaa weel u keenay weelkaas oo waxaweyaan caana ku jiraan iyo weel qamra ah marka labada weel ayuu u keenay markii uu u keenay nabigu caanihiiyuu doortay sal allahu caleyh wasalam jibriil wuxuu yidhi asabta alfitra sunnadiyaad asiibtay sunnadiyaad asiibtay oo haddii waxa weeyaan ilaahay kaa leexiyey qamradii ood caanihii qaadatay sunnadii diinkii saxdahayd asiibtay wey halkaasaa nabiga layga korsiiyu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayh samada koowaad markii la tegey a malakul jibriil dalbay in la furo oo yidhahna laka furo samadu iskama furna albaabay leedahay waa xidhan yihiin waa la waardiyeeyaa cid walba lagama furo halkaas markii la tegay malakul jibriil ayaa waxa weeyaan dalbada in la furo markaasaa layidhi waa kuma markaasuu waa jibriil ma dhihin waa aniga ma dhihin waa qalad albaab haddaad garaacdo albaab haddaad garaacdo oo lagu yidhaha waa kuma waa aniga waa qalad nabiga sal allahu alay sl nin saxaabiy oo yidhi waa aniga waa uu ku inkari ana ana wax maxa ana baan ilaa qof walba ana waa dhihi kara qof walba waa asagay mogta ujeeddada yaa waay markii lagu lahaana ujeeddada waxayd in lagu garto magaca lagugu yaqaan waa inaad sheegataa oo tidhaahdo hebel hebel baana wax lagugu garto sheeg in lagu gartaa la rabaa marka waa markuu jibriil ayuu yidhi jibriil wayuu yidhi markaasaa la yidhi yaa kula socda markaasuu yidhi muxamedaa ila socda markaasaa la yidhi ma la soo diray markaasuu yidhi waa la soo diray markaasaana laka furayu halkaas nabiga sala allahu caleyh wasalam waxaan ku arkay uu yidhi nabiyullaahi aadam calayhi salaam abulbashar marka way soo dhoweeyey waana ii duceeyo khayr ayuu iigu duceeyey kadibna waxaan kornay uu yidhi samadii labaad malkul jibriilaa yidhaahna laka furo waxaa la yidhi waa kuma markaasuu yidhi waa jibriil markaasaa la yidhi yaa kula socda markaasuu yidhi muxamed markaasaa waxaa lagu yidhi ma la soo diray markaasuu yidhi waa la soo diray markaasaana laka furayuu yidhi nabigu sala allahu caleyh wasalam halkaasna waxaan ku arkay uu yidhi waxa weeyaan bibnayil khaala labadii nabi oo ilma habreedka ahaa oo labada gabdhoodoo wada dhashay ay dhaleen waxa weeyaan waa yaxyaa ibnu zakariya iyo ciise bnu maryama labadaas weeye labadoodu waa ilma habreed weeye labadoodu hooyaa wada dhasheen nabi ciise hooyadiis iyo nabi yaxye hooyadiis ayaa wada dhashay labadaasan samada labaadna ugu tegay way soo dhoweeyeen waa ii duceeno khayray iigu duceenu yidhi kadib samadii saddexaad ayaan kornay samadii saddexaad malaku jibriila yidhi ha la furo waxaa la yidhi waa kuma markaasuu yidhi waa jibriil markaasaa layidhi yaa kula jira markaasuu yidhi muxamed markaasaa layidhi ma la soo diray markaasuu yidhi waa la soo diray markaasaana laka furay samada saddexaadna nabi yuusuf ayaan ugu tagnay yidhi nabiga sala allahu caleyh wasalam wa idaa huwa qad ucdiya shatra xusni waxaan ogaaday uu yidhi quruxda oo dhan waxa ilaahay qurux bixiyey ah intaa la kala baraa keligiis bar la siiyey nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam qurux oo dhan ah inta la kala baray ah bar la siiyey marka waa wax ilaahay un gara kara wax la suuray kara maaha way soo dhoweeyo waa ii duceeyo qayrigu igu duceeyo kadibna samadii afraadaan kornay samadii afraad ayaa jibriil dalba in la furo waxaa la yidhi waa kuma wuxuu yidhi waa jibriil waxaa la yidhi yaa kula jira wuxuu yidhi waa muxamed waxaa la yidhi ma la soo diray markaasuu yidhi waa la soo diray albaabkii markaasaa la furay markaasna nabiyullaahi idriis waxa weeyaan aan halkaas ugu tagnay yidhi samada afraad waa ii soo dhoweeye waana ii duceeyo khayru iigu duceeyu yidhi marka nabiga sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi yaquulu llaahu wa rafacnaahu makaanan caliya ilaahay wuxuu yidhi nabi idriis markuu ka hadlaayey waxaan u kor yeelnay makaan sarreeyo halkaas marka waxay ku tusaydaa waxa weeyaan makaanka sarreeya oo ilaahay sheegay inay tahay samada afraad in la geeyey samada afraad in la geeyey ayaa xadiidku ku baraya macaanideeda saddexda ayaan ku fasirnay ayna ka mid aheed saddex macno waanay kusoo fasirnay mid ka mid ah sidaas ahaa kadib waa lala koray samada shanaad samadii shanaada malakul jibriil dalbaday in la furo samadii markii uu dalbaday waxaa la yidhi waa kuma wuxuu yidhi waa jibriil markaasaa layidhi yaa kula jira muxamedaa ila jira ayuu yidhi markaasaa layidhi ma la soo diray markaasuu yidhi waa la soo diray markaasaa la furay samada shanaad waxaan ugu tagno nabiyullaahi haaruun ibnu cimraan oo la dhashay nabiyullaahi muusa ibnu cimraan waa i soo dhoweeyey qayrna waa iigu duceeyu kadib samadii lixaad ayaan kornay uu yidhi samadii markaan kornay malakul jibriil ayaa dalbaday in la furo waxaa la yidhi yaa tahay markaasuu yidhi jibriil markaasaa layidhi yaa kula jira markaasuu yidhi muxamed markaas ayaa la yidhi ma la soo diray markaasuu yidhi waa la soo diray albaabkii marka samadii lixaad ayaa la furay nabiyullaahi muusaan ugu tagnay waanana soo dhoweeyey waana ii duceeyo khayru iigu duceeyu riwaayada gabal waxaa ku sugan markuu ka gudbay nabigu inuu gooyey nabiyullaahi muuse calayhi salaam oo la yidhi maxaad la booyeyda oo uu yidhi waxaan la booyayaa wiil aniga iga dambeeyey oo rasuul ahoo la diray ummadiisa jannada waxaa ka gelaya wax ka badan ummaddeeda inta jannada ka gelayda taasna macnaheedu xasad ma ahan oo uu leeyahay xur iga batay ee ummaddiisii oo loo dirayo reer banu israa'iil kuwoodii badna inay baadiyoodeenu ka mugsayn ummaddiisii ayuu waxaweyn qaybta ka baadiyowday qaybtaasuu la murugsanyo la walwalaya ee ummatul maxamed jannada xay u galeen maahan taasu nabi kama suurtowdo inuu ka walwalo kadib wuxuu yidhi nabigeenna suubaan sala allahu calayhi wasalam samada toddobaadaana lala koray wuxuu dalbaday malakul jibriil in la furo waxaa la yidhi waa kuma markaasuu yidhi jibriil weeye markaasaa la yidhi yaa kula jira markaasuu yidhi maxamedaa ila jira markaasaa la yidhi ma la soo diray markaasuu yidhi waa la soo diray markaasaa samadiina laka furayu samada toddobaad nabiyullaahi ibraahiim calayhi salaam ayaan ugu tagnay markaan u tagnay beytka la yidhahda beytulmacmuur walbeyt almacmuur suuratu duuraan kusoo marnay oon kusoo sharaxnay beytulmacmuuru saas ugu tiirsan yahay beytulmacmuur ayuu ku tiirsan yahay nabiyullaahi ibraahiim beytulmacmuurna waa kacbada samada waxaana la ogsoonaya nabiyullaahi ibraahiim waa nabigii dhisay kacbada dhulka ku taalla kacbadan dhulka ku taalla nabigii dhisay wey nabiyullahi ibraahiim kii samada ilaahay wuxuu ku karaamiyey inuu halkaas ku tiirsado samadii toddobaadna uu joogo beytulmacmuur nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam maalin kasta waxaa soo gala toddobaatan kun oo malag oo ku cibaadaysatoon dib ugu soo laaban weligood ku soo laaban mayaan maray gelayaan maalin waana tegayaan toddobaatan kun oo cusuba kula yowmin imaanay taas waxay kutusaydaa malaa'igta ilaahay tiradooda ilaahay unbaa gala kara marka cadadkaas intuu leegaya waa cadad aad u weyn kulla yowmin toddobaatan kun oo malag oo cusub ah inta yimaadaan oon horay u imaanaysan dib ugu soo laabayn inta ku cibaadaystaan kadib nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam sidratulmuntaha geed la yidhaahdo geeddaas ayuu ila tegey geeddaas waxa weeyaan caleenteeda waxaad moodaa dhagaha maroodiga waxa weeyaan waxay leedaha caleen waaweyn midhaheeda waxaad mooddaa aashuunno oo waxa weeyaan bahallada biyaha lagu shubto dhoobka ah kaas ayaad mooddaa amar ilaahayaa daboolay wax la yaab leh oon makhluuqu awoodin inay tilmaamaan sifadeeda iyo quruxdeeda ayaa daboolay fa awxa allaahu ilaya maa owxa markaasaa ilaahay ii waxyooday wixii uu doonayay inuu ii waxyoodo nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam halkaas markaan tegay ilaah wuxuu igu soo waajib yeelay maalin kasta konton salaadood konton salaadood uu igu soo waajib yeelay marka salaadaha shanta ah oo aan tukanno meeshii lagu soo waajib yeelay waa halkaas waa samada ka kor toddobada sama ka kor ee nabiga dhulka looguma keeninoo malag looguma soo dhiibin si toosa alla ugu waajibiyey salawaatullaahi wasalaamu caleyh nabiga halkaas markii la geeyey konton salaadood ayuu habeenkii iyo maalinkii ilaahay ugu farad yeelayu waan soo degay samadii lixaad ilaa aan imid nabiyullaahi muuse aan u imid nabi muuse markaan u imid uu iweydiiyo wuxuu yidhi muxuu rabbigaa ummadaada ku waajib yeelay markaasaan idhi yidhi konton salaadood maalinkii iyo habeenkii markaasuu yidhi irjic laabo ilaa rabbika rabbiga u laabo u fiirso ilaa rabbika orod rabbiga xaggiisa u laabo markaad rabbi u laabato fas'alhu takfiif weydiiso inuu idinka fududeeyo maxaa yeelay wuxuu idhi nabi muuse konton salaadood ummadaadu ma awoodo ma awoodo aniga waxaan imtixaanay oon soo tijaabiyey reer banu israa'iil khalaas waan laabtay ilaa rabbi rabbiga inuu laabto koru aad idan rabbi halkuu jiraa fowqa samaawaatu jiraa wax shakiya qof muumina kama geli karto fiiri dhulkaa laga waday toddobada samaa la dhaafsiiyey sitratulmuntahaa la geeyey ilaahii weynaayaa la khidaabo ku soo waajibiyey salaada waa soo degay samada lixaad markuu marayo oo lala teliyo orod ku laabale rabbiga marka ma shakiya ku jira in rabbi kor jiro subxaan allah wax shakiyo xataa meel geli kara maaha wax xataa shaki yarma geli karo inuu ilaahay addoommadiisa ka koreeyo fiiri orod ku laaba rabbiga sidaas waa laabtay yuu yidhi rabbigay markaan ku laabtay waxaan weydiistay inuu iga fudeeyo shan salaadood uga ridayu shan salaadood ayuu iga riday khalaas haddana waan soo degay nabi muusan ku soo laabtu hoosaan usoo laabtay fiiri nabi muusan u imi nabi muuse markaa wuxuu yidhi muxuu sameeyey rabbigaa markaasaan shan salaadood iga riday markaasuu yidhi yidhi ma awoodo ummadaada farjic ilaa rabbika horta rabbi ku laabo markaasuu haddana laab sidaasaan u laabanaa yidhi ilaa shan salaadood laga dhigay oo rabbi ii yidhi waa shan salaadood salaad kastaana toban ay la ajar eg tahay shan toban lagu dhiftay waa konton ajar ahaanna konton aad leedihiin shanna waa laydinka rabaa waa raxmad iyo fadli ilaahay waan soo degay oo nabi muuse anuu imid wuxuu yidhi muxuu rabbi sameeyey waxaan idhi shanaan marsiinaynaa shanaan nooga dhigay markaasuu yidhi ma awoodo ummaddu orod laabo rabbiga orod ku laabo iga fudeedhe markaasaan idhi waa xishoonaayo intaas ka badan kuma laaban karo shantaas waa qaadanaa marka halkaas marka sariix weeye rabbulcaalamiin inuu naga korreeyo rabbi waa korreeyaa waa uu ka sarreeyaa addoommadiisa waa caqiidada aan weligeed laba imaamos oo ahlu sunnahu isku khilaafin oo ijmaacaadka ay ku soo naqliyeen a'immadii salafka rabbulcaalamiin waa naga sarreeya koruu jiraa waxa weeyaan hal masalo culammada muslimiinto dhan ijmaacay ku yihiin waa maxay waxa weeyaan in rabbi addoommadiisa ka korreeyo carshigiisa uu ka sarreeyo laakiin keyfka iyo qaabka uu nooga sarreeyo ma garan karno keyfka asagaa garana qaabka waxa weeyaan marka la yidhahdo rabbiyaa kor jira kuwa waxay rabaan inay liinku dhiijiyaan si aan ummadda u fahmin waa u foolxumaynayaan markaasay leeyihin waxaa la yidhi rabbi carshigu ku fadhiyaa markaasuu jiiq jiiq jiiq leeya carshigu war ma annaan dhihin war waabe war ilaahay ka cabso war ummaddaas liin ha uga dhiiji subxaan allah waxa aan nidhi wixii nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam nabigu waa ku imtixaani jiray dadka gabaruu weydiiyey ayn allaah halkuu jiraa allaah markaasay tirfisa saas sowma jeedin markii nabiga sala allahu calayhi wasalam uu ummadda xajatulwadaac la hadlay waxa weyn allaahuma hal ballaqtu ilaahayow ma gaarsiiyey uu yidhi tafarta kor u taagay sowma jeedin ilaahayow ma gaarsiiyey diinka nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam qofka markuu ilaahay baryayo wuxuu noo sheegay saxaabada markuu kor u taago ilaahi weynaa wuu ka sarrigtaa addoon saxaabada xaggiisa u soo taagay inuu gacanta maran la soo celiyo sowma jeedin ilayhi uu yidhi qofku markuu addoonku ilaahi xaggiisa gacmaha u taago idan saxabada qofka taagayaa ma hawadu iskaga taagaa mase alluu wax uga rabaa weligiin miyaad aragteen qof saas leh oo le ilaaha wax isi weligaa mid saas leh miyaad aragteen weligaa akimid hadda kadib xataa fiiri midka diida maarag oo alle kor ma jiro markuu baryahay saasuu leeyahy ishuu caddayna waa ogi maxaa yeelay waa shay fitraahoo ku abuuran qofka ilaahay awooddiis fiiri qalbigaaga adiga fiiri markaad baahato qalbigu waa rogmana koru aada waa wax ku abuuran sujuud kastoon rabbi u sujuudno maxaan leenahay subxaana rabbiya alaclaa wa bixamdi rabbigayga sarreeyaan nuqsaanay ceeb ka hufan hal qof oo leh rabbiya suflaa qof leh alcakim rabbigayga hooseeya hal qof oo le ma jiro ma garatay hal shaydaana laga sheego bishal mariisi kaasoo dee iska shaydaan culammadu kutubaddan ay ka alifeen kitaab dhabo laba mujallaa uu imaam daarami ka alifay raximahullah sow ma jeedid marka waxa weeyaan caqiidatu ahli sunna oon weligeed laba qof isku khilaafan masaa'il waxaa jira laysku khilaafo allah inuu carshiga ka sarreeyo ijmaacaaday ku soo rareen a'immadii salafka ardagii shaaficiya ka mid ah a'immada soo raray ardaygii imaamu shaafici kitaabka waa sharxu sunna wuxuu leeyahay a'imadiioo dhan oo tegey waa a'immadii isaga ka horreeyey dhammaan waa ku ijmaaceen kitaabku wuxuu ku bilaabaa caalin calaa carshihi fii majdihi bidaatihi alla carshigiisuu ka sarreeyaa asagoo daatadiisuna uga sarreeya saasuu leeyay kitaabka dhan saasuu ku bilaabaa caqiidada ahlu sunnaha caalin calaa carshihi fii majdihi bidaatihi alla carshigiisuu ka sarreeyaa sharaftiisa asagoo ku sugan daat ahaanuuna u sarreeya soo ma jeedid daat ahaan wuu u sarreeyaa caqiidadaasuu u daldalaya aakhirka markuu maraa uu leeyahay culummadii tagtay dhammaan sidaasay ku ijmaaceen laba iskhilaaftay qof keeni kara ma jiro imaamulbukhaari kitaabkiisa khalqa afcaal ilcibaad wuxuu leeyahay iska daa muslim yahuud iyo nasaara xataa ma qabaan ilaahay kor meelaha inuu jira wax alla wixii diinba sheegta waxay qabeen ilahay kor inuu jiro saas sideedaba diinba wax sheegtuu leey waxaa laga arkay uun wax diinna sheeganaa dhahana ilaaha meel walba jooga jahmiya laga arkay jahmiya unbaa laga arkay ha ahlu adyaan oo dhan aaba qabayuu leey iska daa muslimiinta saw ma jeedid marka waxa weeyaan waa dambe fitna timid in diintaada lagaaga fidneeyo maaha in diintaada lagaaga fidneeyo waxa weeyaan dhowrka horna waanay bal qofka waxaa la rabaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa laga hayaa ayna allah alla halkuu jira ayna maxaa lagu weydiiyaa waa darfu makaan ayna halkee weeye saasaa nebi maxamed yidhi saxiix muslimkay ku taalla gabadhii waxay timid fi samaa fartay kor u taagtay wuxuu yidhi waman ana aniga yaan ahay markaasay tihi rasuulullah markaasuu ninkii iskala gabadh odonayheed wuxuu ku yidhi actiqhaa fa inaha mu'mina waa gabarh mu'minaad ah rabbigee taqaan rasuulkiisana taqaan ee horee saasaa nabi maxamed ku amray sala allahu calay wasalam so uma jeedi waa noocaas saxaabadu saasay ka barteen taabiciyaalku saasay ka barteen salafu saalix ijmaacaaday ku soo rareen kutubna waa ka alifeen kutub dhan ay ka alifeen so uma jeedin xaafidu dahabi hal kitaabuu ka alifay hortiisaana laga wada alifay ayu kitaab caqiida laga qoray ee salaf qoreen oo aysan ku olin alla kor jira ma jiro hal kitaab yaa keeni kara oo caqiidada laga qoray waxaa ku wada taalla alla inuu kor jiro dhammaan hal xarafba allaha ka dhigeen oo wakhtigii salafka ah wakhtigii saxaabada taabiciyaalka atbaacu taabiciin saddexdaas qarni hal xaraf hal imaam oo yidhi alla kor ma jiro qofkaa keeni kara labaatan sano raadi ma keeni kartid kor ma jiro mise mid kalena ma keeni kartid war yaan laga hadlin koruu jira iyo xagguu jira midna yaan la dhihin ha laga aamuso qof yidhi ma jiro oo aimada muslimiinta ma jiro lama yaqaani ha laga aamuso qof yidhi ma jiro dhammaan waxay wada dhaheen koruu jira marka maxaa nin qof yidhi ma jiro kor ma jiro qof yidhi ma jiro meel walbuu jooga ma jiro lama yaqaan mid yidhi ee dhammaan waxay ku ijmacsanaan koruu jira sidaas haddaysan ahayn bal adigu raadi hal xaraf keen oo qoran oo kutubta ahlu sunna ku qoran oo salafkii qoreen kama hadlayna khalafka hal xaraf xataa soo raadi ma keeni kartid laakiin boqol kitaaba la keeni kara oo miiska isku mar la saari karo oo ay ku wada taalo alle carshigu ka sarreeya soo ma jeedin marka ilahay in looga cabsadaa la rabaa qofka ilahay in uga cabsadaa la rabaa waxa uu caqiidada ka dhiganaya meeshaas masale kale ayaan baraarujinayna masaladaas kale waxay tahay qaara waxay yidhaahdeen oo kuwa ku imtixaanan qubuuraha in la tuugo waxay yidhaahdeen halkaanan ka fahnay in qabri la tuugo qabri in la tuugo oo halkee waxay leeyihiin mayd wax ma tara o adiga lehe nabi muuse soo wax nama tarin nabi muuse habeenkii nabiga la dheelmiyey waa kaasaa kontonkii salaadood waxa weyan taladiisay ku timid in shan laga dhigo halkaasaan ka qaadanay mayd inuu wax taro waxaan leenahay kow marka ugu horayda arrintu waa mucjiso horta mucjiso hadda ka horna waa soo naqlinay ahlucilmigu waxay caddeeyeen oo nasgareeyeen mucjisada nabi la siiyo qof kale lama siiyo oo ah weliga caadiga mucjise nabi hadday tahay sida xaafid ibn xajar iyo qayrkiisa suuratu nablina ku soo sheegay waa midda koobaad waa mucjiso waa arrin khaariqulcaada arrintaanu ee arrin iska caadiyaho qof walbaa yeeli kara ma aha taas waa midda koobaad ta labaad nabiyullaahi muuse nabi muxamed sala allaahu calayhi wasalam inta uu tegayuu hor tegaye adigu wadaadka aad tuugta ma hor tagta ya cabdulqaadir aad tuugaydaahe ma hor tagto ila waxaa la rabaa shayga aad iskaga qiyaasaydo asalka iyo faraca waa inay iswaafaqaan ya waxaad leedahay sidii muuse uu anfacay nabi maxamed iyo ummadda aashi cabdulqaadir ii anfaca soo ma ahan anfacaaddu si ay isku waafaqdo nabi muxamed sala allahu calay wasalam asagoo dhulka jooga miyuu u qayshaday muuse oo yidhi war talaysi miyuu yidhi mase waaba u tegeyba intaa dhaqaajidid wadaadka aad tuugeed orad u tag cabdulqaadir meelu jira aduguma taqan baqdaaduu ku aasan yihi qabrigiina inuu ku jiro in kale wax lagama hadlo adugu u tag waa iyadana waa ebi uma tegi tan saddexaad nabi muxamed markuu xataa u tegay nabi muuse ma tuugay miyuu tuugay xataa ila tali ma dhih iska daa wax kale ya isagaa la hadloo tale u soo jeediyey marka fiiri halkee marka meesha ay uga jirto waxaa la rabaa mayd ha la tuugo bal xadiiska meesha uga jirto ilaa daliilka waxaa la rabaa inuu saxiix yahay markaa daliishanaydo madluulka iyo daliilkuna waa iswaafaqaan macnaha waxaa loola jeedaa xadiidka saxiixa macnaha uu tusayo ayaa la daliisho kara oo la qaadan kara soo maaha xadiidkaanuma wuxuu tusaa nabigu inuu muuse tuugay ma tusayo meelna ugama jirto idan marka waxay ku tusaydaa daliilkan daliishiga loo daliishana mayd in la tuugo inay tahay waxyi shaydaan oo idalaalka shaydaan unbaa u waxyooday marka meel layskaga shabaho ma laha ilaahay in looga cabsado weeye layska daayo waa dalaale nabiga sala allahu calayh wasalam wuu soo degay baytulmaqdisaa la keenay kadibna waa ka soo tegey habeennimaa la keenay masjidka masjidulxaraama habeennimo lagu soo celiyey subaxdii waagu markuu beriyey waxa weeye waa u sheegay quraysh wuxuu yidhi xala waa lay dheelmiyey baytulmaqdisaan tegey toddoba samana waa lay geeyey markaasay madaxa gacmo saartay xataa qaarkood waxay yidhahdeen khalaas dadkii ku qaldamay hadday ka laabanayeen iy abubakar u ordeen ka war oo isku dayeen inay abubakar u gaaloobo oo yidhahdeen abubakar ninkii lagaa reebi waayey warka uu yidhi ma haydhac suu yidhi wuxuu yidhi wuxuu leeyahay xalan samaawaadka tega baytulmaqdisna waa sii mara waa u rumaynaa yidhi hadduu yidhahdo wallah wax ka weynaan u rumayn jiri waxaanba u rumayn jiray subax iyo galabaan laygala soo horlako anba u rumeeyo abubakar sidiiq markaasaa loo baxshay sifadaasuu yeeshay laakiin dadkii kaleo muslimiinta qaaraa gaaloobay iska daay dadkii kale qaaraa gaaloobay oo awal rumeeyey oo yidhi macaawuu yidhi samadan teg oy ka baxay waxay yidhaahdeen quraysh haddaad tagtay baytulmaqdis noo tilmaan markaasna safar weliba quraysheedaa jiray oo baytulmaqdis xaggiisa adoo shaam ku maqnay ka soo socday nabiga sal allahu calay wasalam markay yidhahdaan noo tilmaam ilaahay waaba u soo suuriyey waaba la tus markaasuu tilmaamay yidhi waa kan halkaas albaabka kule waa kan halkaas daaqadda kule waa kan saas u eg midaa yidhi waa su u tilmaamaya mideeda kale waxaan inii sheegayna uurtiinni safarkaad meel heblay soo marayda ratiga hebelaha u soo horreeyo sidii noqotay ratiga u horreey marka yimaada intaas iyadoo dhacdaysan rumayn haddana ka war madax adayga waxa weyaan kufaarta marka nabiga sal allahu calayh wasalam in la dheelmiyey waa xaqiiqo sanadkay ahayd khilaaf badanaa jira sanadkay ahayd khilaaf badanaa jira adigu sida xoogga badan hijrada wax yar ka horay ahayd sanadii tobnaad aakhirkeeda iyo wixii ka dambeeya sanadii tobnaad aakhirkeeda bisha ramadaan wixii uun ka dambeeya meelahaas ahayd ramadaanka iyo wixii ka dambeeyey sida xoogga badan laakiin khilaaf badanaa jira sanadii shanaday ahayd sanadii tobnaaday ahayd sanadii koobaadayba ahayd intuba waa jirtaa oo khilaaf badana ku jira sanada halkaas qaara waxay sameeyeen habeenkii nebiga la dheelmiyey waxay aheedaynaan bisha rajab toddobiyo labaatankeeda cibaadadaanna samaynaynaa oo xafladaan udhigaynaa waxa weeyaan laba dhinacba waa ka qalad marka koobaad habeenkii lamaba yaqaanba khilaafaa ka jira khilaaf weyna ka jira habeen ba xataa lama yaqaan laakiin habeenada cibaadada sharcigu jideeyey ma qaldamaan hadda ciidda carafo sow habeen maalin la iska yaqaan maaha waa maalinkay toban tahay bisha dilxija ha laba culummo weliga iskuma qaban ha waa maanta tobnaad maana waa koob iy toban khilaaf uma jiro maxaa yale cibaadaad la jideeyey mar haddii cibaada la jideeyey waa in la caddeeyo soo ma jeedid ciidda ramadaanka ka dambayda oo shawaal waa maantay ka howdata weligeed laba culummo iskuma khilaafin maxaa yale cibaada ku aadan maanta carafa waxa weeyaan waa maanta ay sagaal tahay bisha dilxija wax khilaafa kuma jirto calaa kulli xaal maalin kasta oo sharcigu cibaado jideeyey waxa weeyaan waa cadli meeshuu ku jiro layskuma khilaafo maalin kastoo cibaado la jideeyey tan lamaba yaqaan maxay taasi kutusaydaa inaan ilaahay cibaado jidayn maxaa haddii cibaado la jideeyey wax aanaan oqoon miya ilahay nagu addoonsan wax nalooma sheegin ilahay naguma addoonsan waa naloo caddayn lahaa sida yowmu carafa yowmu caashuraa ciidul adxaa ciidulfitri saasoo kale ana lakugu caddayn laha tan kale haddii xataa la oqoon lahaa cibaadado maxay u baahan tahay tashriic nabiga inay ka sugnaato sala allahu calay wasalam nabigana wax cibaada lagama hayo oo uu yidhi habeenka lay dheelmiyaha lagu aadiyo idan marka cibaado in loo sameeyo waa bidca waana dalaal oo la yidhahda habeenkii dheelminta cibaada loo dhiga waa bidca waa dalaal waa wax shaydaan waxyooday diinkii nabiga ka mid maaha sala allahu calay wasalam taasna qofka muuminkaa waa inuu ku baraarugo diintii ilaahay soo dejiyey manhajkii saxaabada midna ka mid maaha waxaa jira axaadiidta israaga ka hadlayda qaar leh baytulaxmi meesha nabi ciise ku dhashay uu nabigu ku tukaday sala allahu calay wasalam munkar weeye xaafidnima katiirna halkan tafsiirku ku keena waana munkaruu ku yidhaahdaa marka taasna dad quburiyiinaha dariishada waxay hahdaan waa lagu tukan kara quburaha xaafidka kaa dawey halkan qaado waa munkar dheh ila waa munkare habeenkaas salaadaha la soo waajibiyey salaadaha waxaa la soo waajibiyey labalaba ragco maqribka maana inta kale maqribka maan inta kale laba laba ragcay ahaayeen duurka laba ragco casirka laba ragco ceshaha laba ragco subxiga laba ragco maqribka saddex ragcasiis u ah markii madiine la tegey intii ka horeyda labaladaas ragca la tukanayay maqribka maahane madiine markii la tegey ayaa la siyaadiyey duurkii afar laga dhigay casirkiina afar laga dhigay ceshihiina afar laga dhigay maqribkii sidiisaa lagu sugay subxigiina sidiisaa lagu sugay musaafirka qofka ahna sidii hore lagu sugo oo waxa la waa labalabadii qofka musaafirkaana waa labalabo sidaas ayaa lagu sugay sidaas ayaa lagu sugay nabiga sala allahu calayh wasalam ma jirkiisa iyo nafta oo isku jirtaa la dheelmiyey mase ruuxda kaliyaha la qaaday khilaafaa ku jira laakiin wuxuu yidhi maxamedulamiinu shinqiidi raximahullah qur-aanka bayaankiisa waxaa ka mid ah aayad in culummadu laba qowl iskugu khilaafaan isla aayaddana ay ku jirto calaamad ama qariino tusayda labada qood mid ka mid unuusan sax ahayn oo diidaya marka labada qowloo la yskugu khilaafay qowlka saxdaah wuxuu yahay in nabiga jasadkiisa iyo ruuxdiisa labadaba la qaaday jasadka iyo ruuxda labadaba waa la qaaday maaha nafta kaliyaha la qaaday xaafidku intuu keenay yuuna keenay maxamedulamiinu shaqiidi oo xaafidku wuxuu yidhi raximahullah culummadu waxay isku khilaafeen nabiga ma jirka iyo ruuxdoo isku jirta isagoo soo jeeda aan la qaaday laba qowlay culimmadu leeyihin laba qowl ayay leeyihiin aarka culimmada waxay ku tageen aarka culimmada horta waxa weyan ru'yay ahayd taasu sax maaha hal maadda way jirtaa markii hore nabigaa ku ru'yooday in la dheelminayo markuu ku ru'yooday nabigana sala allahu calay wasalam sida xadiiska bukhaariga ku sugan hadduu shay ku ru'yoodo sida waagu u beriyoo kale u dhici jira sidii aan suuratulfatxi kusoo aragnay wuxuu ku ru'yooday waxa weeyaan isagoo gelaya masjidulxaraam haddii wuxuuna joogaa madiine oo waxa weeyaan dawaafaya oo tintii ay xiiranayaan qaar oo ay gaabsanayaan sidiyayna u dhacday soo maaha sanadii toddobaad ee hijriyaday dhacday la tadkhuluna almasjid alxaraam waxa weeye nabigaa ku ru'yooday marka shay inta ku ru'yoodo ayay sidii u dhici jirtay sidii u dhici jirtay marka inta ku ru'yooday markii horete dheelminta ayaa kadib la dheelmiyey laakiin dheelminta dhammuba waa ru'yo sax maaha taas sax maaha laakiin khilaafku waa maxay laysku khilaafay nabiga waxaa la qaaday jirkiisa iyo ruuxdoo isku jirta iyo ruuxda kaliya waana inaad kala garataa ruuxda kaliyaha la qaaday iyo waa ku ru'yooday farqiga udhexeeya ruuxda kaliyaha la qaaday iyo waa ku ru'yooday waa ku ru'yooday qowl saxa maba ahama ma aha laakiin ahlucilmiga gabalaa qaba ruuxda kaliyaha la qaaday marka waa ku ru'yooday oo manaam ah taas ayadu sax maaha haddii la yidhahdo waa israha dhanba wuxuu ahaa ama micraajka oo dhanba wuxuu ahaa ru'yo kaliya taas sax maaha laakiin waxaa sax noqon karta marka horuu ku ru'yooday kadibna ficlanay u dhacday arrinta oo waa la dheelmiyey laba qowlaa ku jirta qowl ah ruuxda kaliya la qaaday iyo qowl ah jasadka iyo ruuxda waxaa agarka ahlucilmigu ku tageen sawaabna ah in jasadka iyo ruuxda la qaaday afar shay u xujaystay xaafid ibnu kaiir afar shay ayuu u xujaystay shayga ugu horeeya wuxuu yahay subxaana aladii asraa bicabdihi leyla waxaa nuqsaan iyo ceeb ka hufan allaha la dheelmaday addoonkiisa wuxuu yidhi xaafidku fatasbiix innamaa yakuunu cinda alumuuri alcidaam subxaan allah waxaa la yidhaha arrimaha waa weyn markay dhacaan laakiin haddii waxa weeyaan arrintu ay manaam ahaa laheed wax weynoo lala yaaba ma ahaan lahayn ilaa manaam waa la wada yaqaan dadku dadku waa wada ru'yoodaan dad badan marka subxaan allaahi lama dhihin subxaan allah waxay tusaydaa arrin weyn oo khaaliqul caadaha caadada ka duwan la yiqiin inay meesha ka dhacday waa daliilka koobaad daliilka labaad mushrikiintii quraysheed aad ayay u sii beeniyeen bal gobol awal muslamaaba islaamkii ka baxay ru'yo marka miyaa nabiga lagu beenina ilaa ru'yo waa la wada yiqiin ru'yo dadko dhan ay yaqaan waa shay caadioo la yaqaano qurayshna lama yaabteen qof muslaamayna inta la yaabo kama laabteen ee waxay tusaydaa arrinta la yaab kale ee caadada ka duwan ee khaariqada ah nabiga jirkiisaa la qaaday taasuna waxa weeyaan waa xujada labaad ee tusayda nabiga jirkiisa iyo ruuxdiisaba in la qaaday daliilka saddexaad ee tusaya waxay tahay aayadda lixdanaad ee suuraddan suuratulisraa ku jirta waxaa noogu imaan doonta wamaa jacalna ru'ya alatii araynaaka ilaa fitnatan linnaas ilaa wuxuu uhi subxaana ru'yada aan ku tusnay kama aanaan dhigin wax kale waxaan ka dhignay imtixaan dadka lagu imtixaana imtixaanayba ahd waaba dadaada gaaloobayba soo ma jeedin hadday ru'yo ahaa lahayd imtixaan ma noqoteen ee shayga imtixaanka ah ee dadkii gabal xataa ay ku gaaloobeen waxa weeyaan waa in jasadkaa la qaaday la yidhaahdo oo samawaadka la marsiiyey kaasna waa xujo kale waa xujo kale walidaa saa daraaddeeda ru'yadaas araynaaka cabdullahi bni cabbaas wuxuu yidhi ru'ya caynin weeye waa ishuu nabigu ku soo arkay sala allahu calayh wasalam habeenkii la dheelmiyey sidoo kaleeto waxaa xujo kale ah oo tusaya nabiga in la dheelmiyey habeenkii la dheelmiyey ilaah markuu kaa laayay suuratu najmi wuxuu yidhi maa zaaqa albasaru wamaa daqa nabiga ishiisu ma iilan mana xadgudbin ee shaygii loogu talagalay inuu arko ayay ishu arkay meesha arag la yidhi kamana leexan inta ayadii xoogaa kuursadoos yidhaa waa kugu yartaana wax kale ma raadin laakiin aayaadkii la tusay ku qancay waana ark basarkuna waa min aalaati iljasad laa min aalati ruux basar ruuxdu ma lah ee waxaa iskale jasadka jasadka ayaa iskale marka intaasoo dhan waxay tusayaan nabiga sala allahu calayhi wasalam in la dheelmiyey jasadkiisa waxaa jirta mas'ale kale oo ah nabiga habeenkii la dheelmiyey allah ma soo arka fiiriya weligeed culummadu iskuma qaba nabigu dhulka intuu joogay allah ma arkay mase ma arag weligeed labaan isku qatan nabigu intuu dhulka joogay weligiis ma arag laba culummahu isweydiidayoo ma arkay mana jirtaba waa ijmaac inuusan dhulka intuu joogay arag laakiin habeenkii haddii la dheelmiyey alla ma soo arkay waa su'aal waxa weeyaan cabdullaahi bni cabbaas wuxuu yidhi qalbiguu ka soo arkay caaishana waxay tihi qofkii idhaa nabige waa uu soo arkay alle beenuu sheegay ismara diidana waa iswaafaqsanyihin oo ru'yada iyadu diida waa isha cabdullahi bni cabbaas miduu sugana waa qalbiga midda ishaana sanad ahaan cabdullahi bn cabaas ugama sugno bal waxaaba weydiiyey abudar aaba weydiiyey nabiga wuxuu yidhi rabbi ma soo arag habeenkii dii lagu dheelmiyey markaasuu yidhi nuurun anmaa araa ee nabi wuxuu yidhi markii la yidhi ma soo aragta wuxuu yidhi nuurun ey xijaabuhu nuur ee xijaabkiisa ilaahay ku aadan waa nuur kayfa araa saan u soo arkaa saxiixulmuslimka ku yaalla nuurun anmaa araa ee xijaabkiisiyaa nuureesaan ku soo arkaa saas yii riwaayad kale waxay leedahay ra'aytu nuuran maya nuuran anugu ark mana iswaafaqsanayn waa xijaab saw sariix ma ahan ma soo aragta haddii la leeyahay in alla kor jiro ya intuu dhulka joogana qof yidhi ma aragtay aysan jirin ya uuna yidhi xijaaba iiga addanayo nuur ah saw ma cadda waay cadda marka nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu soo arkay nuur ee rabbi ma soo arag isha kuma soo arag isha kuma soo arag marka dhilmintana intaas ayaan uga gaabsanaynaa qaala tacaalaa wa aataynaa waxaan siinay muusaa nabiyullaahi muuse waxaan siinay uu ilaah yidhi alkitaaba kitaabkii towraad ahaa wa jacalnaahu kitaabkii waxaan ka dhignay hudan haadiyan mid dadka hanuuniye ayaan ka dhignay mid dadka hanuuniye ayaan ka dhignay libanii israa'iila reer banu israa'iilaan uga dhignay allaa tattakhiduu waxaad soo qadarataa wa qulna allahum waxaan ku nidhi allaa tattakhiduu ey laa tattakhiduu ha samaysannina min duuni aniga ka sokay wakiilan mid la tala saartoo lagu tiirsado durriyata man yaa durriyata man mid carruurtiisiiyo xamalnaa aan qaadnay maca nuuxi nabi nuux la jirkiisa innahu nabi nuux kaana wuxuu ahaa cabdan addoon addoonkaasoo shakuuran shukrin badan allah subxaanah wa tacaala markuu nooga soo warramay dheelmintii nabi maxamed la dheelmiyey salawaatullaahi wasalaamu caleyh wuxuu ku cadfay nabiyullaahi muusa calayhi salaam qur-aanku wax badan waa isdaba dhigaa waa isla xidhiiriyaa nabi muuse iyo nabi maxamed sheegidooda wax badan wuxuu kaloo isla xidhiiriyaa kitaabka qur-aanka marka laga sheekaynaa iyo towraad markii laga sheekaynaa marka mid laga sheekeeyo kan kalaa la sheega badanaaba qur-aanka ala kutubta ugu waaweyneed alla soo dejiyey weeye marka labadooda saas mar badan laysku dabadhiga ilaah wuxuu yidhi subxaana wa aataynaa waxaan siinay muusaa nabiyullaahi muuse alkitaaba kitaabkii waa towraad wa jacalnaahu kitaabka towraada waxaan ka dhignay hudan haadiyan mid hanuuniyaan ka dhignay libanii israa'iila reer bani israa'iil hanuuniya ku tacalluji hudanta ama wa jacalnaa ku tacalluji libanii israa'iila reer banu israa'iilaan uga dhignay mid wa hanuuniya marka kitaabka towraad ah waxaa ilaahay ka dhigay kitaab lagu hanuuno oo caqiidada saxdaa qofka ku hanuuniya tan baadilka uga diga cibaadada saxdaa ku hanuuniya qofka cibaadada baadilka iyo bidacda uga diga xukunka cadliga ahoo xaqaa ku hanuuniya xukunka jawrka iyo baadilka ummadda uga diga marka kitaab kaamil ah cibaadada iyo mucaamalada axkaamta waxa weeyaan xuduudda ummadda xukunka la kala saaraa wax walba ooy u baahan yihiin diinkooda iyo adduunyadooda kitaabu idil yahay oo hanuuniyaa looga dhigay waxaan ku niriyuu ilaahay yidhi subxaana allaa tattakhiduu allaa tattakhiduu ficilka loo soo qadarin maquulu qowlayn laga dhigi allaa waa an iyo laa anta mufasiran ka dhigna laadana naahiya wa qulna allahum waxaan ku nidhi allaa tattaqiduu ey laa tattaqiduu ha ka dhigannina min duuni aniga sokadeey wakiilan mid la tala saartoo lagu tiirsado waa tattakhiduu qirada ah oo labada to'ood ah yattakhiduuna waa qiro kaloo ya-a markaas icraabka oo isbedelaa waxa weeyaan laamu tacliila lasoo qadaraa antuna waa masderiyo ficilkay nasbineen laaduna naahiye maahan waa naafiye markaas oo waxay noqoneen allaa yattaqiduu lianlaa yattaqiduu si aysan uga dhigan min duuni aniga sokaday wakiilan mid la tala saarto taasaa markaasna ay noqoneen ilah wuxuu idhi subxaana waxaan ku nidhi laa tattakhiduu ha ka yeelanina min duuni aniga ka sokaday wakiilan mid la tala saarto waa maxay mid la tala saarto wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir waxaa loola jeedaa mid la tala saarto weliyan gargaare walaa nasiiran gargaare walaa macbuudan duuni iyo mid la caabudo cid gargaar laga sugo oo wax maamusha oo la caabudo aniga sokaday ha samaysanina towraad sidaasaa rabbulcaalamiin ku amray reer banu israa'iil markaasuu xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaalaa nabi kasta wuxuu ku soo dejiyey oo uu soo diray in asaga la caabudo keligiisoon shariig loo samay marka allaah cid aan ahayn oo gargaar laga sugo ha samaysanina reer banu israiil saasaa loo soo dejiyey gargaar inaad ka dalbato alla cid aan ahayn gargaarkaasna uu yahay gargaar alla mahane aan aadmigu bixi karin sida cudurka la qaado caafimaad la keeno faqriga la qaado qaninimo la keeno waxa weeye ilmo in lagu siiyo faqriga lagaa qaado ilmala'aanta waxa weeyaan roobka la keeno abaarta lagaa qaado cudur in lagaa qaado caafimaad lagu siiyo waxyaalahaas rabbi keliya ha awooda in laguu dembi dhaafo janno in lagu geeyo naar lagaa badbaadiyo waxyaalaha nuucaase ee rabbi maahan cid kale aysan awoodin ha u samaysanina cid alla ka sokayda towraad saasaa ku tiil nabi kastana saasaa la dhiiji oo kutubta lagu soo dejiyo ku tiila marka qofka ilaahay cid aan ahayn gargaarka weydiisanayda ee qabuuraha tuugayda waxa weeyaan qofkaas wuxuu khilaafsan yahay nabi maxamed oo kaliya maahan waa nabiyaalkii oo dhan nabiyaalki o dhan uu khilaafsan yahay ilaah wuxuu yidhi subxaana duriyata man waa munaade xarfu nadiya maxduufa duriyata man yaa duriyata man mid carruurtiisiiyow xamalnaa aan qaadnay maca nuuxi nabi nuux la jirkiisa innahu nabi nuux kaana wuxuu ahaa cabdan addoon shakuuran ilaah shukrin badan macnaheeda waa maxay reer banu israa'iil iyo dhammaan banu aadamka koonka ku nool dadkii nabiyullaahi nuux doonta laga saaray ka farcameen sideeda adduunka waxa ku nool nabi nuuxay ka farcameenba iyo doonta dadkii lagu qaaday ilaa wax alla wixii wakhtigii nabi nuux ilaahay rumaydiida waa la halaagay koonka korkiisa dhulka korkiisa hal qof kuma badbaadin ilaa intii doonta la saaray maahane intii doonta la saaray sababtay ku badbaadeen oo doonta loo saaray maxay ahayd iimaanay ahayd soo maa iimaanay ahayd marka galladii ayaa ilaahay xasuusina waa ummadda si dareenkeeda loo kiciyo waxaa la leeyahay war idinka nabiyullaahi nuuxaad ka soo jeedaan oo duriyadiisiitiin soo maaha maxaa asalkiinni iyo aabbayaalkiin ku badbaadeen iimaan soo maahan war iimaankii ku dhega asalkiinni iimaanaad ku badbaadeen iimaankii u laabta nabiyullaahi nuux oo aabbihii basharkan aho abu thaani ah oo aad ka soo jeedaan waxa weeyaan shakuur ah mid shukrin badan ee idinkuna aabinkodaydoo ilaahay kuwa shukriyo noqon wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir xadiis waxaa ku soo aroray iyo ahar salafka laga wariyey nuux calayhi salaam ilaahay buu mahdi jiray markuu wax cuno alxamdulilah uley markuu wax abo alxamdulilah uley hadduu dhar xidhana alxamdulilah waa ilaahay mahdina haddii uu waxa weyan arrintiiso dhan kolle markuu arrin sameeyo sidaas daraaddeedaa loogu magacaabay cabdan shakuura nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam waxaa ka sugan xadiidka imaam muslim saxiixiisa uu ku wariyey min xadiid anas ibni maalik ina allaha la yardaa cani ilcabd allaah addoonka raalligu ka noqdaa muxuu raalli uga noqdaa an ya'kula alakla hal mar inuu wax cuno aw yashraba shurba ama mar wax cabo fayaxmad allah calayh oo ilaahay ku mahdiyo fiiri bal ilaahay sida raxmaddiis u dhowda waxa ugu weyn ee qofka muuminkaa raadina waa allah inuu raalli ka noqdo haddaad inta wax cabto qalbigaaga si khaalis adoo ilaahay dareemaya nimcanta uu kuu galay haddaad tidha alxamdu lilah intaas alla inuu raalli kaaga noqdaa dhicna sidaas daraaddeeda qofka muuminka waxaa la rabaa inuu iska doondoono jacaylka ilahay in ilaahay jeclaado oo raalli ka noqdo markaad waxaad ka waxaad tii alxamdu lilah alxamdu lilahi aladii adcamanii haada wa rasaqanii min qayri xawlin minii walaa quwa khalaas daad wax xirto sidoo kale dad marada xidhanaydaa iska xidhan dharka allah ku siiyo markaad dhigaydo bismillaahi dheh markaad siibto ha iska tuurin shaydaana xidhana daad inta meesha dhigto aadan bismillaahi dhehin shaydaana xidhana caawo dhan uu sitaas waxyaad shaydaan maradii uu sitay qaadana maxaad u malaynaya marka inay kaa imaanaydo khayra waxa way markaad dhigaydo bismillaahi dheh khalaas waa kuu nabadgela kaama xidhan karo bismillaahi dheh marka markaad wax cunaydo waa sidaas markaad wax cabaydo waa sidaas markaad cuntada dhammaydo waa sidaas marka hore bismillaahi bay cunaydo alxamdu lilahi aladii adcamanii haada wa rasaqanii min qayri xawlin minii walaa quwat markaad waxa weyn aad dharka xilanaydo sidaasoo kale alxamdu lilahi aladii kasanii hada thawb wa rasaqanii min qayri xawlin minii walaa quwa markaad dhigaydo bismillaahi dheh ood saaraydo khalaas waxaad noqonaydaa waa maxay sifada qaaliga ah oo ilaahay ku ammaanay nabiyullahi nuux oo ah innahu kaana cabdan shakuura addoon shukrin badan ayuu ahaa nabiyullaahi nuux waa awalu rasuulin ursila ilaa ahli lardi rasuulkii ugu horreeyey oo dadka dhulka jooga loo diro wey xadiiska saxiixbukhaariga ayay ku taallaa oo shafaacada ka hadlaa xadiiska dheer xadiiskaas waxaa ku jirta dadku inay u tegayaan maalinta qiyaamaha oo ay leeyihiin waxa weeyaan yaa nuux anta awalu rusuli ilaa ahli alard saasay leeyihin marka nabiyullaahi nuux waa rasuulkii ugu horreeyey oo dadka dhulka jooga loo diro wey qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa qadaynaa waan u sheegnay ilaa banii israa'iila reer bani israa'iil filkitaabi kitaabkii towraadaha dhexdiisa waxaan ugu sheegnay latufsidunna waad fasahaadinaydaanoo fasahaadinaysaan fil ardi dhulka korkiisa maratayni laba mar walaa taclunna waad kor noqonaydaan ood kibraydaan culuwan kor noqosho kabiiran weyn fa idaa jaa'a markuu yimaado wacdu uulaahumaa labada mar midda horrayda bacadnaa waxaan soo saaraynaa calaykum korkiinna cibaadan addoommo addoommada lana annaga noo sugnaaday addoommadaasoo ulii ba'sin dagaal u saaxiib ah dagaalkaasoo shadiidin adag fajaasuu waxay ku wareegi doonaan khilaala diyaari waxa weeyaan magaalada dhexdeeda magaalada dhexdeeda aad degantihiin ayay ku wareegi doonaan wa kaana wuxuu ahaaday soo bixinta ciidankaas la soo bixinaa wacdan ballanqaad ballanqaadkaasoo mafcuulan la samaynaa uma radadnaa waxaan soo celi doonnaa lakum idinka idiin soo celi doonnaa alkarata rogaal celin calayhim korkooda aad ku rogaal celidaan wa amdadnaakum waxaan idiin kordhinaynaa biamwaalin maalyaal wa baniina wiilal wa jacalnaakum waxaan idinka dhigaynaa akhara kuwa dadka ugu badan nafiiran ciidanka baxa in axsantum haddaad acmaashiinna wanaajidaan axsantum waxaad u wanaajideen lianfusikum nafafyaalkiinna wa in asaatum haddaad acmaashiinna xumaydaanna falahaa fa isaa'atukum xumayntiinnu lahaa linafsi naftay u sugnaatay fa idaa jaa'a markuu yimaado wacdul aakhirati ballanqaadka dambe marka dambe fasahaadinta dambood fasahaadaydan dhulka ballanqaadkeedu markuu yimaado bacadnaahum soo qadar jawaabkii waan soo bixinaynaa haddana ciidankii liyasuu'uu si ay u xumeeyaan wujuuhakum wejiyaalkiinna waliyadkhuluu si ay u galaan almasjida masjidka oo baytulmaqdis ah kamaa sidii dakhaluuhu ay masaajidka u galeen awala maratin markii ugu horrayday waliyutabiruu iyo inay baabbi'iyaan maa calow waxay ka qaalib noqdaan tadbiiran baabbi'in casaa rabbukum rabbigiin wuxuu mudan yahay an yarxamakum inuu idiin naxariisto wain cudtum haddaad macsi u laabataan cudna cuquubadiinnaan u laabanaynaa wa jacalnaa jahannama naarta jahannama waxaan ka dhignay xasiiran xabsi lilkaafiriina gaalada lagu xabiso wa qadaynaa macaani badanaa lagu fasira macnaha ugu sawaabsan oo xaafid ibnu kaiir iyo maxamedulamiinu shinqiidi ay mareen waxay tahay akhbarnaahum wa aclamnaahum macnahaasa ugu saxsan wa qadaynaa waxaan u sheegnay oon ogeysiinay ilaa banii israa'iila reer banu israa'iil waxaan ogeysiinay oo qadaada ilaa markay ku gudubto macnaheedu waa akhbara weeye qadaada markay ilaa ka daba marto waa akhbara iyo aclama wa qadaynaa waan ogeysiino waa u sheegnay ilaa banii israa'iila reer banii israa'iil filkitaabi kitaabkii towraadaha waxaan ugu sheegnay latufsidunna wallaahi waad fasahaadi doontaan ood fasahaadi doontaan fil ardi dhulka korkiisa maratayna laba mar laba mar ayaad dhulka fasahaadi doontaan saasa ilaahay ugu sheegay arrin dhacayda oo ay samayn doonaanoo ilaahay og yahay ilaahay usii sheegay uu yidhi laba goor ayaad dhulka fasahaadi doontaan oo aad fasaad ku samayn doontaan dhulka korkiisa oo waxa weeye fasaadkaasu ha ahaado sida uu xaafidku yidhi dadka in la qasbo ee baadil lagu qasbo ee dadka lagu xadgudbo ee dadka faajirnimo lagu sameeyo macnaha dadka maalkooda oo dulmi lagu qaato dadka dhiigooda oo gardarro layskaga dilo dadka cirdigooda oo dulmi wax looga sheego taasaad samayn doontaan fasaad fil ard maratayna laba mar walaa taclunna waad kor noqon doontaanoo waa kibri doontaan culuwan kor noqosho kabiiran oo weyn fa idaa jaaca markuu yimaado wacdu uulaahumaa labada mar midda horeyda ballanqaadkeeda labada mar oo aad fasaadka samanaydaan midda hore ballanqaadka ilaahay ku ballanqaaday inuu inin ciqaabayo markuu yimaado bacafnaa waxaan soo saaraynaa calaykum korkiinna cibaadan addoommo addoommadaasoo lanaa noo sugnaaday cubuudiyadan waa cubuudiya caama dad aan anigu abuuray wey ma ahan addoommo oo cubuudiye khaasoo dad mu'miniin oo ilaahay caabuday maaha gaalaa lagu sallido kale gaalaa lagu sallida khilaaf ayaa mufasiriinta ku jira yay ahaayeen kuwaasu waxa weyaan cabdulaahi ibni cabaas iyo qataada waxay dhahdeen waa gaalkii jaaluud ahaa kaasaa lagu salliday culummo kale waxay dhahdeen waa buktunasar boqorkii ahaa calaa kulli xaal waxa weeyaan waa un dad gaalahay ahaayeen gaalaa lagu salliday fiiri reer banu israiil waa dad kitaab leh kitaabay la haystaan diinay sheeganayaan fasaaday sameeyeen ilaahay wuxuu ku cadaabay oo ku ciqaabay waa maxay gaalo ka xoog badan in lagu diro gaalo ka xoog badan in lagu diro marka waa ciqaab iyo cadaab ilaahay uu ku cadaabo oo ku ciqaabo in gaala kuu timaad oo ay kaa xoog badan yihiin oo aysan kuu naxayn qaraabnima kaalama dhexaydo kuugu nixin ma diin kaalama dhexeeyo kuugu nixin ma hubka midkuu keenaba adigu kugu tijaabina magaalooyinkaaga inuu xagga u maro oo xagga u maro oo xagga u maro waxa weeyaan waa cadaabyada ilaahay ku cadaaba dadka diinta khilaafa dadka kitaabka alle khilaafa cadaabyada ilaahay ku cadaabay ka midta fiiriy bal aayaddaas siday u cadda marka labada mar marka horreydhaa markay timaaddo addoommadaan soo saaraynaa addoommadaasoo lanaa annaga noo sugnaadu ilaahay yidhi addoommadaasoo ulii ba'sin dagaal u saaxiib ah addoommadaasoo ulii ba'sin dagaal u saaxiiba dagaalkoo shadiidin adag fajaasuu waxay ku wareegi doonaan khilaala diyaarin magaalooyinka dhexdooda magaalooyinkiinnii aa gaalkaa xoog badan ta yimaado waa xagga iskaga soconaa waa ujeeda waxba kama qaban karti meeshaa iska mara waa cadaab waa dulli fiiri xagguu iska mara xaafidku wuxuu yidhi waxa weeye fajaasuu khilaala diyaari fiiri macnaheeda waa maxay fajaasuu khilaala diyaari waxa weeyuu yidhi tamallakuu bilaadakum magaalooyinkiinay hananaya wa salakuu khilaala buyuutikum guryihiina iska dhex maraya ey baynaha waa wasada guryaha dhexdooda wansarafuu daahibiina wa jaa'iina laa yakhaafuuna axad guryihiina iska dhex maraan yaba xagga u socda waa soo laadaayaan haddana ciidan kale intuu mara waa kuwa tiknikadoodii deeint iska mare cidna ka cabsame war saas ma nahay haddee yaa marka waa inay caddaato marka arrintaanu waa maxay arrintaanu laba maado marka midkay tahay masaladaas qof walba way hurdo kugu geli laba maado waa keen ciidankaas inay yihiin ciidan naxariisa oo ilaahay gurmaduhu keenay oo amniga sugi raba oo waddanka noo deji raba oo kala dambayntii soo celi raba oo dowladnimada dhidibada u aasaya miya mase dembiyaan galnay cadow ilaahay nagu salliday weeye oo dulli meesha u dambeeday aan marayno labada kayb waa cadow ilaahay nagu salliday waana dulli soo ma aha marka waa inaad garato qofka qaba amnigay sugayaan dowladnima dhidibada u aasayaan waxa weeyaan qofkaas ma ogtahay waxyaalaha qariibka qofku dulliga marka gabal wuxuu gaaraa bilcagsi qofkii hadda waktigan aan joogno maalin u fahamsan qofkaas ma wax la fahmi karaa waa habeen waa mugdi markaasu kule anugu waa maalinaan kuleeya bal qofkaasi wax looga dhaariciy adugu sheeg qofka marka gaal oo hubkiisii wata inta lagu salliday oo maantu raba ku baroobayna oon wax caaqibaahu kala dhexayn qaraabnimo ku ilaalin ma diin ku ilaalin ma wax naxariisa u geli ma suu raba ugu baroobaysana haddana qofka raje ka sugaya qofkaasu marka fiiri waa qof dulligii dhan u arka ka war cadaabkii iyo dulligii alla ku salliday tiiyuuba u arkaaba maslaxad marka waa qof nasaqan wey qofkaas waa qof shaki la-aan waa qofkaas waa nasaqan waa qof maskaxdiisu dullaysan tahay wey subxaan allah ilahay idin kama aqbala qaara waxay leeyiin ilahu dhulkao dhan gaarsii gaalada subxaan allah ilahu kuwaasa ka aqbale mogtahay waa banu aadan xataa lama dhihi karo qoomam la nasaqayaan maqli jirin qofka noocaasoo kalaa waa qof un la nasaay wax kaloo la dhihi kara lama arko ilaahu dulliga nagu sii salad weeye moogta acuudu bikalimaati marka banu aadamku halkaasuu gaaraa markuu dullooy dulligu halkaasuu la gaaraa xataa cadaabkii inuu naxariis u arko cadaabkii hadduu naxariis u arko qofkaasa kuu jooga ma la fahmi kara qofkaas wax banu aadamkii layiqiin xataa ka bax qofka noocaas marka wax yaabu fajaasuu way wareegeen gaaladii way wareegi doonaan leeda fajaasuu waa ficil maadi laakiin mustaqbalad ka macnayn sababta oo jawaabta idaabay ku cadfanta bacadna a jawaabtiya halkaasay ku cadfanta marka waxaad mustaqbalad ka laqbaynayn fajaasuu gaaladaas waxay wareegayaan khilaala diyaari guryaha dhexdooda iska wareegaan iska soconayaan ilaa wuxuu yidhi wa kaana isimka kaana waxaa ka dhigaydaa albacu lmadkuur in waxa weyn ciidankaas gaalada la soo saaro laynaku sallido wa kaana bacigaas wuxuu ahaaday wacdan ballanqaad ballanqaadkaasoo mafcuulan la samayna shakila-aan wey shakila-aan wey uma radadnaa waxaan soo celinaynahu ilah yidhi lakum idinka idiin soo celinaynaa alkarata rogaalcelinta calayhim korkooda aad ku rogaalcelidaan karada macnaheedu waxa weeyaan adduulatu adduulatu dowladnimo maaha waa inaad awoodda yeelataan duula waxaa la yidhaahdaa shaygaan in qofkaanuna mar qaato qofkaanuna mar qaato duula iyo dowla labadaba waa la yidhahdaa duula oo la gododaalka iyo dowla labadaba waxaa loola jeeda dowlad loolama jeedo waxaa loola jeeda inaad guusha yeelato oy kugu soo wareegto markaaga sidaa waxawn jalaalayinku kugu fasira marka alkarata waxa weeyaan rogaal celintiia laydin siinaaho waxaan idiin soo celinaynaa awooddi oo idinkaa ka qaalib noqonaa wey idinkaa ka qaalib noqonaa cadowgiyaad iska kicinaydaan cizadiya soo laabane markaasuu ilaah yidhi subxaana wa amdadnaakum waxaan idiin siyaadinaynaa biamwaalin maalyaal wa baniina wiilal ayaan idiin kordhinaynaa oo idin siinaynaa wa jacalnaakum waxaan idinka yeelaynaa akara dadka kuwa ugu badan nafiiran ciidan baxa nafiirka waa ciidanka duula waxaan idinka dhigaynaa dad cizale oo awood leh oo ciidanka baxaya ee cadowga la dagaalama ay dadka ugu ciidan badan dhaatiin awooddiiya mar kale laydiin soo celina awal iyagaa haystay gacantii hore idinkaa laydinku soo wareejinaa wey markay sidaas tahay ilaah wuxuu yidhi in axsantum haddaad wanaajidaan camalka ood aqwaashiinna iyo acmaashiinna aad wanaajidaan ood ilaahay addeecdaan ood amarkiinna islaxidaan axsantum waxaad wanaaggaas u samaydeen lianfusikum ilahay waxba uma adna tarin maxaa yeelay wanaagga aad samaydeen maslaxadiisu idinka idiin soo laabane maslaxadiisu idinka idiin soo laabane idinka adduunka ciisada ku noolaana idinka aakhiro jannaday raallaanshaa hela ilahay dan uguma jirto waxdana ilahay uma jiro marka naftiinnaad u samaydeen soo ma jeedid wa in asactum haddaad camalka xumaydaan ood rabbigiin caasidaan oo wuxuu idinka reebay ku dhacdaan sida dadkiioo layska dilo sida dadka maalkooda xaaraan lagu qaato dadkiioo la dulmiyo cirdigoodii sharaftoodii wax laga sheego falahaa fa isaa'atukum xumaanta aad samaydeen lahaa naftiinnay u sugnaato idinkaa cuquubadii adduunna idinku dhacayda cadaabka akrina mudanaya cuquubadii adduuniya cadaabka akri idinkaa mudanaya ilah wuxuu yidhi subxaana fa idaa jaaa markuu yimaado wacdul aakhirati markii dambe ballanqaadkeedu markuu yimaado oo waxweyn dadkiiya macaasi samaynaa markaasa ilahay haddana gaal ku soo sildhiga cadaab aa lagu cadaaba soo ma jeedid fa idaa jaaa markuu yimaado wacdul aakhirati markii dambe ballanqaadkeeda jawaabkii markii horeeto oo kale soo qadaro markii hore jawaabka waa la sheegay fa idaa jaa wacdu ulaahumaa bacana calaykum soo ma ahayn tan waa la xadfay lidalaalati alawal kan horaa ku tusay marka waxaa leedahay xudifa min aani lidalaalati lwal aaniga laga xadfa awalkaa kutusa fa idaa jaa markuu yimaado wacdul aakhirati marka dambe ballanqaadkeeda bacanaahum haddana waa soo saarayna gaaladii haddana waa kan gaal duulaan maxaa loo keenaa inay naciseeyaan miya maya liyasuu'u inay xumeeyaan wujuuhakum wejiyaalkiina liyasuu'u waxaa loola jeeda inay idin dulleeyaan dulli inay idin saaraan saasaa loo keena iyo maxaa kale loo keenin waliyadkhuluu inay galaan almasjida masjidka waa masjidkiidam ay ku faanaayeen fiiri wuxuu wax qayrla inaysan ahayn inay gaala yihiin aayadda kutusa fiiri waliyadkhuluu ciidankan dambe inay galaan almasjida masjidka kamaa dakhaluuhu sidii marka hore u galeen awala marati markii ugu horreyday waliyutabiruu iyo inay baabi'iyaan maa calow waxay ka adkaadaan tadbiiran baabi'in fiiri marka dad masjidkoodii gaala gashay dulli uma dhimana moogta dulligu wuxuu ku dhaca waa dadkii masjidka lahaa oo alle ku caabudi jiray masjidku waa baytulmaqdis marka masjidkaagii iyo gurigaagii in gaalku waxaweyn iska dhex maro iska baabi'iyo waxaweyn waa dulli iyo wejigaagu inuu dulloobo marka haddaad dulligii adugu ciise u taqaan dee banu aadan matiin waa nasaqan tahay marka casaa rabbukum rabbigiin wuxuu mudan yahay an yarxamakum inuu iniin naxariisto daad toorad keentaan rabbi waa iniin naxariisana haddana waa laydinka rogaa gaalama dad toba keentaan oo waxa weeyaan lagu bedelo macaasidii daaco ilaahay waxa weeyaan ilaahi weynaa waa idinka roga marka cadowga waxa looga adkaadaa waa maxay daacada ilaah waxa weyan caqiidada saxiixa camalka saxiixa macaasidoo laga fogaado dhiigga muslimka laga fogaado hantida muslimka laga fogaado cirdiga muslimka laga fogaado wax alla wix alla reebay macaasida oo daroogadii zinadii qurunkii balaayadii oo dhan la suuliyo waxay keentaa cizada in cadowga ilahay kaa gacan siiyo macaasidu maxay keentaa cadowga ilahay inuu kugu sallido taasay keentaa sidaasuu qur-aanku caddayna casaa rabbukum rabbigiin wuxuu mudan yahay an yarxamakum inuu iniin naxariisto inuu iniin naxariisto wain cudtum haddaad laabataan ood macsidii u laabataana wain cudtum haddaad laabataan ilaalmacsiya cudnaa ila alcuquuba annagoon cuquubadii u laabayna ilahay ha sidiiyaan iniin ciqaabayna daad adigu u tiqiin gargaar haddana mar kala lagugu sallidi wa jacalnaa jahannama naarta jahannama waxaan ka dhignuu ilaahay yidhi xasiiran xabsi lilkaafiriina gaaladan uga dhigna marka xasiiran laba tafsiiray leedahay labada tafsiirba waa saxiix xasiiran xabsi sijni in lagu fasiro iyo xasiiran in lagu fasiro salli gogol labaduba waa saxiix laakiin waxay u badan yihin culummadu waxa wayaan xabsi sijni in lagu fasiro wa jacalnaa waxaan ka dhignay jahannama naarta jahannama xasiiran xabsi lagu xiro lilkaafiriina gaalada wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina muxamed